bismiillaahi raxmaaniraxiim dhegeystayaal nabad iyo caafimaad ku lugaan meel kastooysa roogjaangna ha ka dhowaada barnaamijkii kaana kulanka warsan hamiignimo ehedow isniinniyaha galanta taariikhdani kaedanta labaatani siyeedka bilo tobanaad sanadka lamaada kuntuni is siyeedka qodobada shalgadhiisa oo beebiweyne ogolaada barnaamijkaana ka dheegi doontaan mayba ku mid ah maamulka gobolka baay degmada baydhabo iniskoyka dhalinyarada hogaamiyaga haweenka degmada baydhabo iyo weliba bulshada dhiibood iyo shalgadiisan iyo geeka kulun iniska kooyan beledkun baydhabo taaso dhulku ku hadalay galan gureeyowka dowladda federaalk soomaaliya ee kahayta hanaanka maamulka koonfuruurs iyo weliba doorashooyinka likuwada inay ku dhiyaan tumi iyo todobaada novembar gudoomiyaha dhalinyarada gobolka gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo gudoomiye ku-xigeenka waana esi hayaa xilka gudoomiyaha degmada baydhabo iyo weliba gudoomiyaha gobolka cali wardheer adooyo cabdiraxmaan iyo khudbadoogii geeka meelu ku jeediyeen dhegeystayaal xasin dhiidownahaanaso xariirka iyo dowladaba iyo sheegeen iniya etatooyo kumaara ma koraan hoobasileyba ka dareerta mayba kaloo dhegeystayaal barnaamijkaani ka dheegi doontaana dagaal dhimasho io dheebadeli oo ku dhii degmada wanawiin ee ka yaala gobolka shabeellada hoose barnaamijkaa ka dheegi doontaan gudoomiyaga minka koro wadanka cabdi xaashi iyo suluug maybaha ka sheegay warqadii madawiynaaga xafiifkii hakubati ee sheegaasi ini gogol nabadeed markale usoonfidiyaw madaxda maamul goboleedyada dalka haanaaso xiriirkiioo layin dowladda dhexe horcunkii humaadii kureer shirkii ha ka dhammaadii beledka garoowe ee maamul goboleedka puntland dhegeystayaal barnaamijka ka dheegi doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf xagar dabageedyo id kuleel maybaa ka sheegay inay lahaan diro korna qof usoonku warqabna maamulka kiiga ini lunkula talana waana lahanka wargelina degmada beledweyn ee gobolka hiiraan kol usugeeka ku hadalaya munaasabad mushaarlanka qiibiya u ciidamada booliska maamulka beledweyn barnaamijka ka dheegi doontaan maybaa kaloo barnaamijkaana ka dheegi doontaana dhalinyarada dhegdaha reebena hanijeeka banooniga fiirsadaayay real madrid ronaldo laantiis rafaadle marsi kureed kulankii el clasico kulankan kaweyn adduunyada kulanka yurub banooniga luto adduunyadana eedlan fiirsadaw kureed markii kooxda barcelona iyo idatiidiya kaamnu guuldaroshan i hal eka ku fiidi yeedo walbadan liili dheegay waana dhegdilan reebaaye banooni dheeleega banooni gorodka andhaladii wadanka urugway hatrika kelkeli gool reebeega waana hayiga kueeye kooxda real madrid etibad cotwa geeka taariikhla mersiyey ibir uskudi dhegeystayaal faafaahinta ciyaartaasna barnaamijka siinkahaya ha ka dhowaada kolkole barnaamijka kulanka warsan maybaa siinbiyey waana siinla dareeriyi doonay aan loo dalmareysanaadana isla gorodaan ee magaajii dhowo maxamuud cali maxamuud cali cabdulaahi jabsha dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsaan qodobadii ana siin kormari sida balankii gool alla hal hal in ku tirsooyin undurtooy waan doonka badanna isku ilaaliya dhegeystayaal qodobkan korey barnaamijkaana ka bilaaway dhowaan ugunba afkii weliba dhagaabo dhegowja weliba ka badana hadalkana aan rabka kolkii bahad tafeeya madalla koofur orsiyaada tumiyo todobaada novembar isku qobsiga miyar siyaasadana waliski jijiido ay uulowyeeyaala maamulka gobolka iyo degmada baydhabo hanraabto dhalinyarada iiboog shargadiisane bulshada geega kulunga in iska kooyan may bana kulunkaas yoo sheegeena iniyo deersiyayaan mas-uuliyiinta dowlada dhexe ee soomaaliya ini koonfur urso dantiye inin hooseeda doono waana laku dhonye taasoo sheentay in khudbado eedan adaga iyo jeediyaan mas-uuliyiinta shalgadiisanaana soo unu ku tilmaamo korno gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baay shaati gudoomiyaha haweenka degmada baydhabo haweeshe kor cali gudoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo siyaasadii arrimaha bulshadan iyo amnigana qaabilsan cali aadan carab iyo weliba gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo cabdiraxmaan iyo hadalla iidun kuleel meelaha ku jeediyan aanasoo intabayo on faraayan dowladda dhexe ee soomaaliya oyo sheegeen inay gur i gardaraba ka hayta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya hadaldiiyo jeediyeena iyo oo isdabadhikaana aan ka horeynba ka bilaawnay gudoomiyaha dhalinyarada gobolka master shacabki oo dooga bilaaway laakiin wali oo umahadnagaasanaa laakiin intaha deerti amahadnaga oo adgeeti musharax ka esamayla raadisa adjaasgooga i walaagaha miliritay dadka uweeda dahayso wala sheegada dhasadan tusga umahadnaga hofalaas wal helo hofalaas wal meel laakiin lakaas mahadno macdada marka wali lanaa dowlada federaalka wala koo qaldan wala koo qaldan wala koo qaldan gadaaladadka nagoy isfiiri maamulada dalagii shan maamul goboleedada ya laakiin kii kaana way wal goonne baba ka jarabo eedan way jaahigan maamulada kale wallaha hadalaa dowlad dole wallahi sheegay laakiin kii kaana way dhanaa ta degmo koomada goyne amal jeedi bal eray maailanki geedka korshay galankoorku goobtada maradamar galanko kale hannagadan eraa geedteena madaga hannagadan eraa laybaha ya lanki abgooy iska day lan galantaana gooyo lamiday abgooy lanki hamarka daree lan galantaana gooyo lamiday korkaan qaybkumada kaaday ku dhammaadana gabarna mudyahan gabarna reer koonfurta beeradulan dowlad federaalka walay sheegane iniya busineska nagata dad fiirido dadka awal ala lahadahaysa abwalka suubyahay kusa dad maaha ma fikiraayana madaxweyne ma qabaana musharaxiin ma laha ma dooraayana dadka musharaxiintiisa nafsatiin markantii shaqaysiya madan walaagiisin musharaxan haysan ballahan dhigada yoo bala dhiibiyahay yoogi bala dhiibiyahay bara madan mayla raayisa anta madaxweyne managalaad abgoy hoblagaada mayla raayisa shabeella hoosiyadana hiigde fakoola hiigde anta madaxweyne managalaad musharaxaaba walfilmiba ya baydhawo iyo maylaras intelligence moyda intelligence marka dowlad dheeray wali falaane dowladda federaalka iska nagoy dib nasfiiri walaaqabada noogalli waa badgallay haandamba dhibaato adig aykin qoyne roga dhan dhibaato adinkin qoy si adin warweeran leh ebar ku hadalay ya nabadii nolol yale nabad ilaa shuma nabadi nolol ma baa ya aan dowladda federaalka fiiri fiiri fiiri fiiri nabad ilaa shu nabadi nolol ma ya marka doogayka dheeradi dirifaa iidi jara mayla raagis qalada aragahay dowladda federaalka wala sheegana afaara arkijarta afaara interna lagalle kubooda dhanamida yadan baa tusir
dhalinyarada reer gobol inay degyo saxaafada iyo midnimada qaranka sida dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaamku dib inta hata la sheegay walow niskoyni waliba waa faragelintan iyo hayta dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha dowladda federaalka farmaajo farmaajo guraan ay hata shalay ha la ii geeyo laanigeeg ha la ii qariyeeyo lana farmaajo walowna haytana waliin sheegana dowladda federaalka tiimka xukumo koonfur galbeed hakujeeda iyo madaxweyne jo iyo dhammaan soomaali weynta tiimka koonfur galbeed hakujeeda oo madaxweynaha farmaajo ee xildhibaanadiis ah shalayniyo hadoorden geekana sababtuusa meelaka roogiyo leeyihiin maadaama shacabkan ololey bal ilaahay kii dhaariyay walow sisiinka suubewba isin aragaane mise mayla raayse xalidhalayki la sheegayeesin mise lamba mashaarkuusmad asqaadoo dha fiiriya horta mucjizo walinay haytee maamul goboleed kasta wali dirsaday xildhibaano tiradiyo deerasa inta haan una haankan ahaatow eh weliba ku yar lan maamul shay laka xadgudbahayo mis wal burburima mis wal dhibaateeyla leyna male madikii kana laku reeb tirada una dirsani lay dirsadeen dadkana tiradii taana meel galli ilaa ay hata buushiini soo marka wali in sheegay fariinan diray dadka matalahay koonfur galbeed oo xildhibaanada leh wasiirada leh arrintaasayta isinsan qusayte ha ku taliya len tan kale madi koonfur galbeed farmaajo aan haagnagda farmaajo lamada kun kun sagaal boqol sagaali lamadii moodli kun sagaal boqol sagaali lamadii haddii gabrogan aawteedin korole raay ha moodni haddii misgeedana la birsadaayo ha moodni haddii dhallinyaradan jiitoolka dhamaayay hamoodni haddii miidkan sitayna ka aruuriyaay hamoodni walaashay hata wali fogne dadkaana oo walbardi deegaan una lana dadkaana oo hindhoosha hajeedan awlaadana iyo meelraaso culmaadana iyo aamagaan oo islisirin wani dhibi dheefnani qobdo inuuna ku jawaabo korna hela jeeroog farmaajo wali lanaa una madaxweyne maniga hidi horta koonfur galbeed madaxweyne magahiidi maana koofadaana maana koofada dog farmaajo wali lanaa farmaajo wali lanaa wali la ray geedi jinka booduwaay bootingma haluulisho maleh wali ilaahay ballan sheeyaha ho baniindeerta nafta baniindeerta lama kun iyo labaatan ini digili mirflo kaasatan koonfur galbeed nagan dhaladi madaxweyne ku nagada dowladda federaalka sababtaa nacaabkini abuurka farmaajo walaa sheegti diidni ma ogolini ma weelana maana weelo doogna diidna wali diidana walaa sheegti diidana beenta waa kalena tiidiya kale dowladda federaalka soomaaliya ina suseeti lanlaan lema leh kona maamul goboleedka wali laha kujeeda hirshabeel kona wali laha kujeeda puntland kona wali laha kujeeda koonfur galbeed dadka meel isku tada wala iska darsi ilay mahane dad goone holileeya oo hakama ka jarma jaran soomaaliya ina suseetiyo marka wali sheegane wali sheegane waana ka nagaane waana ka naga doongne cod dheer iyo cod gaabanka sheegane haddii shacabka koonfur galbeed ha ku jeedi unana farmaajo diidni walaada wada madaxweynenimada ma ogolini walaada suubiyaasa diidni madaxweynenimada aan fadaana walaada ka madne lagada bateraata madne lagada bateraata madne soomaalida adin jinnigoo kueta unin jinnigoo kuena walilana farmaajo aan madaxweyne dhomero farmaajo firkaana wal maku reebo dawladda adin soomaalida meel loo kumatalaan unina meel loo kumatalaan tiidaan danaytay tan kalamay kaawdi ay maqan tiita waban danaytay adoo maayaa soomaalida iska daraysa iska darkati ya tiita shakhsiyaadka kiika ooda kiinadada qaafada kiinadada danay kan kala ay maqan adiba magaaje sheegatay soomaali ah xukumo fadeetare xilliga adiga adiikin wala xukumaateen wal hamoobi xilliga dhibaatadana nihay wal moobi ay tiinkan uni ku taladaan koonfur galbeed dadan le dadka la iyo ku talada musharaxiinta koonfur galbeedan dhalaki oo ha kujeeda koonfur galbeed boqoliyo fartiisa horta sistam ma dhisin alxamdulilah haddii sistam badan jarna walgeeka lis doorada fadixaaba yaraato male sistamka sahadaay gudoomiyaasha aad sheegay sistamka lanki dhisi halan ma hadnago anti aan adahay ii duulinta adina way kii duulinya ogaa horta haddii haddii haddii haddii haddii una ogna haddii lankaan unan ka duulu fadna dhibaato unan ka suubi fadna kan kale mana dhibaatay fan una inis fudulayn ini walkabtana ni suubi una inis una isnigni meelo una hati yaalna wali in sheegane dhalinyarada musharaxiinta ee koonfur galbeed aan dhalabi muwaadin kasta oo musharax ee aba oo lankalaha kiin wadne holkasta boqol afartii sagaal qof cod ku fadaashe ilaahay siinka dhaariyay haddii labaatiyo afarta dhibaato lay dalkahan wadan fadaasaan haddii shaksi wal siin sheegay inay siinka shaqaysan fadaasaan haddii danta kiidin ay ay siinka kiikin isan kasaan dalka sagaalan jarka dalka weyn ay shamegay hortiga dhakajijidi waa nisin lug laayteen mar kale dhibaato dhibaato mar kale dhibaatadii dhibaatadiina nihay ma ogolaadana walaagas ma weelana maana weelo doogno musharaxiinay boqol afartii sagaal qof ood ku fadaasa lamba dadaalshay dadaalka daro boqol afartii sagaalkii qof ood ku qaado hool kasteeday laakiin ini shacabkii marlamaad la dhibaatay ini shacabkii shalay dhibaatadiisa qabi laka naga ini shacabkii gadaal laangnagada walbarasho laangnagada caafimaad laangnagada owlaad laangnagada dhalinyaradiis la dhamaayo una ma weelana walaashayta haddii shacabkii koonfurgalbeed wali codsadaane dhammaan dhallinyarada qalabka sida oo koonfur galbeedan dhalatay degmadun bay dhowrka sugun wali codsadaane gaba haddii ada dhimata aadaa ku dhimadaas haddii dhaawacanta aawkaa ku dhaawacdaas haddii dhimata habartaa ku dhimadaas isla marnimadaas madi nafta koo bahaas qabiilkaada kiignage shaksiyaad kasto oo weelada mayla raayso musharaxa ahane geeku hilweyd yahay ogaaw inuusa kiinka daneeyan wali ku codsadaane inii xasaloonida dalkalka shaqeey wali codsadaane inii degmadun bay dhowr dhibaatan hanin hanin aas aas wali codsadaane inii dhibaatan hanin yihiin horteena shacabka koonfur galbeed lan walbu soo nabada labaatan berin indhiman labaatan beri kubacdi hoolkaseeda musharaxnimadiisii hordhaanga aan sheegabi meedlanka tartama hobal ku qaada nasiibkee hobida ku qaadan nasiibkee kii annakii madaxweyne nagan iyo koonfur galbeed shacabkeega shaqeeya marka wali kabaane codsadaane ka nagaane waana af ef iyo af dheer iyo af gaabanba ka sheegane musharaxiinta koonfur galbeed dhibaatay niishanta koonfur galbeed xildoonga aha neerti mahane dadkuma burburiya maneer xildoonga ayta xildoon hobata hobkase gobol afartii sagaal qofka doordaas qof walka waayta nasiibka hoo walka nasiibka qaal qof layla doordhan saday qofkii yalay shalay yoomil maxfuud ilaahay qorin oranyi marka wali weerane dhammaanteen shacabka haddii koonfur galbeed unayna wali codsadaane inay dhibaatada dalku shaqeyna lan walba dhiniga nabadda usmadaasaytu fiiri farmaajinkoo diidni walaa una ada sheegtay maku ogoladan sagiirkan iyo kabiirkan ka diidni xuraayana dalkaan unile qof hadliis doordaan qof hadan saka haadan hageenidiisii gobolka gudoomiyaha ururka haweenka degmada baydhabo tumanka gudoomiye xaafadeed hooyooyinka tumanka gudoomiye hooyo iyo dhammaan bulshada ibaja kala duwan ururka dhalinyarada gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada dhammaan dadka barakacayaasha dantiaan kuqiibgali dhammaantiin walisin asalaamu alaikum waraxmatullahi taala barakaatu salaan kadib alxamdulilah ilaahay mahadle kulunkan waliwa wali ka saabsan yaha arrimo oo aan gaare reer koonfur galbeed gaar ahaan bulshadan ka nool ee degmada baydhabo oo gee karta aragtadii ama waxyaabaha dalka ku socda yee ha ku dhiibad hayta mase ku hadal oo hayta wali jareeha madiana walyarana ku taabada ee dowka sanadkan way ku jare koonfur galbeed doorasho doorashadaasi oo madaxtinimada koonfur galbeed an ka saraysa dhiyi doonta oo magaalmadaada oo kumeelgaarka koonfur galbeed degmada baydhabo ku dhiyi doonta doorashadaasi oo ka hirin inionay golaha wakiilada shaabiga koonfur galbeed iyo dooradaan madaxweynaha iyagoo matalaayaan shaabka reer koonfur galbeed golahaasi iyo matalaayaan iyo way doorada doonaan madaxweynaha oo markaasi iyo isleeyin aragtadiyo iyo lankana dalka samata bikoreed iyo isleeyin iyo doorada doonaan marka taasi wali jareha haddii marba isdoorado la deera waxyaabaha oo koonfur galbeed geeka madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan oo hata meelaraay ee waqtigii si dhammaadahay ee doorashada oo geekuuse hata la dooradahay waxyaabaha usagobadi wali kumada alxamdulilah horta waxyaaba badan hagobadi reer koonfur galbeed geeka horumarkiiyo hata gabaan amni lay haado ama waxbarasho lay haato ama ama ama goob caafimaad haato ama goob biyaha haato dhinid kasta geeka koonfur galbeed horumar la taabado karo ku bilow marka wali jareha arrimoonu ku hadlayno wali ee fargelinta dowladda federaalka iyo kuwadda dalka haddii doorasho ku dhaawya dowladda federaalka wali ka saraysa systemka oo dowladda soomaaliya guud ahaan marka systemkaasay wali faylee xildhankii dadan fadhiya inuusa ku suga reer koonfur galbeed xildhibaanadiyo lankiyo dooradaayan nilu kusuguma daaskubaadi lankiyo taageeraayan masaadhoayaan markaasa dhoayaan laakiin se goone haddii idda awshe meel raay si yaalka inshaal hiiladow gala meel raay yaalka bersho aabowtan haaday hataa baalmaraayan marka inaynu madaxweynaha dowladda federaalka majara mase meel raay ma ogonsaniini ama khalada noogali leera wali sheenaseha inuusa goone langoone la safada safasho suubi ehesho suubi eheshadaas iniya dhaafta dowladda federaalka markaasaa wali an araga korneha systemka soomaaliyan ka sare iniyo fadhiyan haddii markiiyo madaasiyo khaldaad badan jarta oo musharaxiinta reer koonfur galbeed geekartan taagan gobashada hilka madaxweyne lama haddiiyo langoone madaasyo jaabka kawadadaan ma anfacaasa langmagaarsaare geek ini meel raay koonfur galbeed la horsheena waluna ogolna mee marka wali fadaaneha ee golaha wakiilada shaabka reer koonfur galbeed ee wali horeynan la hadalni geekana la hadalni lankii shacabkan samata biyaw oo walan taraw goradaasana doorada talmaan lanka doorateen ee aleele waaba lan hiblaayo lanki dalkanka wiinayba meel hiblaayo safan walanka doorateen marka madaxweynaadeen way kiin sheegane inionay dhaafta eheshaas inaada suubid inaada dhaafta heshadaas kuba markaasaa wali helaaseh inioonay shacabweynahaada kalsooni ku heli madaxweynelama systemka somalilankan fadhi inaad nagata madaasa aqoonsi iyo iyo helaas laakiin haddii aad meel ebreeda fadhido lanko lanko dabadaa kuryahaada nagata maykin aragawini systemka soomaaliyadan ka sarayd markaase taasanindhiina way kalena arantiya hayta inaada kuwaan towta langooneeda jeebkan kawadan sugta maalinta doorashadaiya dhii doonta lankii madaxweynelamaha kabaha inaad hadhow hayta taageerta la shaqayta keliya ku shaqay marka wali kalena marlamaad marsadahaad arrintan fargelinta ee hay dhaafoy maamul goboleedka koonfur galbeed ee runtii maamul goboleed usleyma ka dhisan soomaaliya maamul goboleedii kale la jaraan hadde haddii buntland hata geeka ayoja kutalado hayto walifadaas iyo suubiyahays dowladda federaalka shubete jubbaland saasoo kale yeeta hiir shabeelle saasoo kale yeeta galmudug saasoo kale yeeta koonfur galbeed shileediya ini meelan hay la fargeliye walla koo ogolaadawma ee walla weelawnama ee geeka runtii meelwal ka diidnona roogna meel walka ogolaanona roogna marka iyadiyadaan maasantiin waa bilaahi tawfiiq assalaamu alaykum waratullahi taala barakaatu
bismillahi raxmaan raxiim may salaamay madaxda oo iyo ku qayb galan guddiga ka horeeyan gobol iyo degmo ururka haweenka xaafado bulshooyinta oo reer baydhow dhammaantiinsa salaame salaan kubacd arrinto geeg un kudowhano umarayn kudowhan may bua arrimo kujar geeg kadamboyey kujar baydhow baydhow oo ilaahay eroba bilan bilaawadahay tatumay todobadii lanka talagal in kadhiida doorashadii iyo madaxweynenimada koonfur galbeed marka doorashadaasi oo ka balansanaay dad badan oo reer koonfur galbeed sharaxayin oo unka horreeyay madaxweynaha hilkahay iyo maya hadii aaday ini dowladda dhexe oo dowladda dhexe federaalka anta kasoo baday ini oonay tahay musharax iyo wedato ani wedadata banaanka la surinto la sheeno oonay tahay biladkii buuq iyo oonay tahay gobolkii dadki isroogi ku dhaliiday biladkana may leraayiso attentionjay kaasay teegin marka may faylaha dowladda federaalka ini dowladda federaalka eeta wadanka dowladda wiinaysa eeta walis loogi marka maamule iyo isteyde iyo odhisayin aan koytae madi la dhisaay dowladda dhistay caalam ka dhisi marka systemka soomaaliya ka dhisantan federaalkaas oo maamule ew soomaaliya madiya dhowr iyo labaatan sano olaad ku jartay laniskooy waay walay laniska qooyay lakaheliyo lankii yeeda diidino aynu tirtirfado maybuah walaay madi horku qoynay burburkii dowladii soomaaliya jarti burburi haatow ya horseede langmay fado haaday lanka maamulka haay hata haaday lanka kala haaday lankii wala dhisano qaabka hata soomaaliya walan suubsatay haska kana nagatay iyo madii labaatan wal dheer sana shal noqon hayteen iska qoynta hata kanaga fado beeliya ku qoynti may waa qaldigi doorashada inta ku dhiyaasan may waa doorasho lanki fado horqin ay kooyo musharaxiinta kooyan muwaadiniinta soomaaliyeed ee haddana reer koonfur galbeed ee aan simayin tartamaayan baarlamaan dhisan oo sidii madaxweyne farmaajo isubuka kuway madila doorday baarlamaanka soomaaliya doorday intana baarlamaanka stateka doorday waliyo go-aamyana yaa walka nagade alla lankiyo doordan madaxweyninta ka nagade shacabweyne iyo maamulshi iyo ulmaadiis iyo dhallinyaradiis iyo hooyooyinka kulli may diyaarin ayn inayo aqbalan wali natiijadii doorashadeeda ha ku bad marka ma ogolaadan ini oonay tahay walyeedo khilaafsanta suubiano haddaafe oonay tahay intananku jarna hebela walka weelana qasab e hog e leer hogo walka nagadow labaatan shan sin labaatan todoba sin soomaaliya dowlaanmaada migil badanaas kiday ini hog walka nagadan weel waaye nagad waayse usoo maga kasta sheegado marka geeglay ma ogolaadan walaa lahaskana nagay soomaaliya haddeen dhobirig birigaran yadda dumiyeelankile marka ma muojian miil oo talaadiyaadee ku qoyohay lanqaldinga dhiibahay talaadiyaadee dowladda federaalka dalkiya koyti ininka saasan tofayle dalse e koyti madi hata la doordaay dal soomaaliya shal magun damba meelo kanta hoysinyi dagaalo ku jiran andeganayn ya koyti walaagi yaroda dhagaagay meelwelinaska koy maamul goboleedyadii ya maylka mashquulay ini burburi marka walay dalkan ku dhimanay in sheento nibad sheento wadan midaysan sheento ya yalla ku faday mandate yahay landoor in shalmay geeri madilla doorday yo hoog wal maka qaadan wal dooradis iyo landoor yaantana doorashadaas ku dhiyaa madaxweyne farmaajo iyo maamulji madaxweyne farmaajiska kooya intan madaxweynaha ku bawka kooya electionu ilmaanaas doorade wali kala de wal kala wiidu madun isku reebo diiraan madiyada ee dibshaatu musuuqo ayno hab kooyan laakiin ku gudbadaan wal gaabile ee may bafraan inay oo ay la gorado Soomaali wala yaro aan dhagaagay in loo jeeyay la dameenay shalmigeerada haytay galmudugii wala ku dhiyaay argaaseen maamul lama maamul ka soo biyay wala waxa ku sugu haytay may leeyahay rabsho shir shabeele wali ku dhiyaay isla ogaayni anta tanga lukuwada kismaani wal kuwada marka een dawladii may ka mashquul lahayd ku sugaay afarta sano la dooraday dawladdu madaxweyne farmaajo dawladdiis in dalkan dibadda ka dabaaleen la dooraday kalsoonida la ka qabay muddo ka dooratay hamigii lan lahay may ka bedeleen in afarta sano doorashada ay ka mashquulsanaa doorashada oo isteeda ku dhiyaasada la ka mashquul in doorashada lamada kuma labaatan kasta weelada ay la ka mashquul ajanda kale bangladesh ajanda doorasho maahin marka walaagay mandate ka hayada maahin mandate kama hay afarta sano la dooraday in walqabadka dawladdaasi si doorasho ka hel walqabadka doorashada ee kan hal ka nagada maayna triig la soobiyay mad waa meel raay usub balaan oo inay walaha ka nagada la soobiyo een yoyada biyada ma ka nagada meel badan ka waayay lamba qorshe kaas aad geeg Soomaali hindoola ma adduun wala ku jiraan ogda ama gii oo inay oo kala ilin jiray wala moodaya ee waa walba la ka dhaqaago ay lan lan lan ka soo inay intention jay inay oo inay wal wal fabricareyo wal falsification ay wal ka soobi isuu hortisal ogi marka ay ay ay lis lis liska qaladnay musharaxiinta inta kooytin meesha ay dalkiina kooytan dalkiina kooytan wala siin dhawaay musharaxiinta tii muwaadiniinta tii halbaanada soo ku falaasan isin wajin isin maalmada weyni oo madiyada usul musharax la isin wajin isin dadka soo surmaasan lanka ilaahay dadkaasi waafajiyo iyo dooradan awal hele marka een xoog wala kanaga in meel masalan xoog lan koontin min kuhaskii wala ahantii shiilis meel kaar wal makanaga wal public isargo adduunyada maslargaas doorasho oonay tahay caalamka lagu fiirsado oo isluugi anta ku dhiyaas marka een lanki mid midowku ku jaran ogaado in doorasho tan shay aftiin iska doorada mugdilin iska dooradaan lankeena lankeena iska kalsoonayn may waa ay koynay isu meel ay koynay oo badan iska kalsoonayn oo wali hada ilaahay ka soo badan jaarin hayna oo obsaki jartan koytay marka een dawladda federaalka may may waa may sheegan resource dalka resource dalka dalka lahay in aan isticmaalin in aan ay lan power ka walo yaba halka inta ay too meel ay kharash galayto hooga warka ku wala taro baaqa hada zero hay una ma fayd oo may baa duu fayd hamar ma no diray may baa tahdiid iyo noytay wala jirani sawal weelani wala dilani yahno diruhay oo babaanka tafayla laakiin horunga tab adu madi qoyasi adin hindidan ma qoyne oga may booha si adka qoyti leelan kan qoyn ka qoye oo qoobl qoyton lambadana hoogl qoye usun bahay inta qabtay Soomaali walka nagada way marka jidku soo leeyahay diyaar nagadaas hadalkeena ka dheeraday wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
وعليكم السلام وريا انا عايز ما ينايت ما كتكين اي محتن انت وريا والله عندنا قلب هاي سيل انه بوكسنا انا كل اكرام هاو كيل قبي تسي اه انا كان على ودوا كان عند ودي يا جامعه فله يا انا مي والكبرت ما اي سدا ولا ما شاء الله والله ما يكون سداها جيب بعد قاعده جامعه الليل جينا بعد قال جامعه الليل انا وبجماوي جامعه امي بايدو جبل حقتي انا جيت تكين تمام انت تمام قلت تقوم انت سوال جاهين انت سوال ايه جاهين انت سوال وانا جاهوري ايه ونبي وجه مع عبد البلاسما يجي أيه.
جاء مع عبد البلاسما والبريمة والبريد بربر تويمة أيه.
سيدي ولا برشوها آه.
بالأسمع أيه.
هاني هورا آه.
بر مادة بريد.
هانكلا آه.
بر مادة أيه.
ولا آه.
هورا بعادة انت بقى ما عقوم اللي مبن بام
أخونا ميديكال سنتر of bilaash ee wadhamaaday udura ay si salahel akhuuna medical centera haddii kol eedan asriyay ambulansigaana ay ka galnay أخونا ميديكال سنتر axsan haruuntiyo adeega caafimaadka aqoon-yahanadii aruursatay أخونا ميديكال سنتر casri mishiimo أي نوع دaawo irbado aan dhamanayn isqabsho tayo leh ililan aroorow أخونا ميديكال سنتر ideeg suuban shaqaale asluub leh khibrad iyo aqoon dhakhaatiir caafimaadka ka hel dheer intii udur sheegadaasa ayno laylan saaro eebegay hokiinka darmooda daawadiyo kiin qoraan degdeg inka aafamaadasa xarunta lakiinka diyaariyo akhuuna medical center edi
dhegeystayaal weli maybaa ka gudi jarnaa dhiibeygo horo ee barnaamijka kulanka warsanga haddana qodobka kale oo aan hasiin dhiyawno mayba nagada doonay dagaalsheeni dhimisho iyo dheebiya ku dhiiyey degmada waanlawiin ee gobolka shabeellada hoose kacsoon dhexeeye ama ku dhajara lama beelood oo isla dagaasha isla degmada waanlawiin wariye ibraahim cabdiqaadir ibraahim oo rooga beledka walawiinga yamayba uu ku waramay wariyaagana cabdirashiid axmed ibraahim rashka xaaladii inka dambooye ee dagaaladii geeka ku dhiyeen degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ibraahimna hadalgii mayba ka bilaabay
horta xaalada degmada ilaa hadda iskuma haleyn karo maxaa yeelay weli waxaa jira taagtaag oo dagaalkii maanta daba socda dagaalkii maanta wuxuu adi bilowday abaaro lixdii iyo bar oo waqtigii salaada suhur la dukanayay dagaalkaas ayaa waxa uu jeestay khasaare aada u tiro badan oo gaaraya ilaa iyo shan qof oo dhimasho labada gacan kaga jira ilaa iyo sideed iyo sideed dhaawac siday xaqiijinayaan qaar ku sugnaa markaasi darkii dagaalka ka socday markaasi dadka degmada dagaalkaasi marka wuxuuna ka bilowday nin maalintii shalay ahayd nabisoo dilay suurka oo dagaal labadan beerood soo dhex maray ilaa iyo haddana xaflada degmada siwil rowmaha amnigada guriga kuma haleyn karo marka ma dagaalka labada beelood oo wada degmadaasi ma u dhexeeya mise arrimo kale oo jira
haddii sidoo maatinta dagaalka wuxuu u dhaxayaa beelaha shanta caleemo oo ah beelo aada u tiro badan ayay isugu jiraan iyo beesha gaalgacal oo iyana kamid ah ama badanka degta gudaha degmada walaweyn beesha gaalgacal degmada way degtaa iyo sidoo kale beesha shanta caleemo oo degmadii guud ahaanba lagu tiriyo dadkii deegaanka lahaa
haye ayuu dag- ayuu dagaalka u dhexeeyaa sidoo kale warar soo baxayana waxa ay sheegayaan in ciidamada sanad fariisinkooda uu yahay xerada belizeble xerada milisiriga belizeble ciidamada sanadna waxaa soodra maraykanka waxaana dhaqaala siiya maraykanka iyaga ayaa waan waan wada si ay u xaliyaan marka labada beelood dagaalka dhex maray siday waraha isfaanhidan ay sheegayaan waxaa la sheegayaa in magaalada ay soo gaareen ay la sheegayaan maamulka degmada si loo xaliyo dhibaatada jirta marka een, degmadaasi oo labada beelood ay ka wada dagaalameen saaka ma- een, haddii aad dhegeystayaasha u faahfaahiso
horta waxay ku dagaalameen waa gudaha degmada walaweyn weliba xaafadaheeda ma ahan banaan ka baxsan degmadii ma ahan waxaa lagu dagaalamay iska gudaha degmada haye xaafado ka tirsan degmada ayay xabadihii si toosa ugu dhacayeen laakiinse ilaana haddii shacaba wax shacaba wax ma ku gaarin ilaa iyo hadda ma jiro shacab ku dhaawacmay waxaa dhaawac iyo dhimashada soo gaaray keliya dadka dagaalamayay ee dagaalka kujira marka een, dhaawacyada ama dhimashada tirada hadda waxaa ii sheegtay inay marayso een, shan marka labada dhinac miya tiradaasi mise guud ahaan waay
tiradaas waa labada dhinac haye marka dhaawacyadii iyo een, hadda intee la geeyey isbitaalka magaalada ama degmada walaweyn maa la geeyey mise
badankooda gudaha degmada lagu dawidaya haye marka een, waa sidee xaalada hadda degmada walaweyn
والله حالات دجمده horta qaar ka mid ah degmada isbitaalkeeda caadiga laakiin si badan iskuma hadlayn kara marka ma jiraan ciidamo oo hadda een, magaalada jooga oo xaqiijinaya amniga iyo ciidamo kale oo een, dagaal beereedkaas hadda dhexaadinayo oo ay joogaan
haddana baa u yimaada inay gaxgaxaadiyaan waxaan filayaa waqtiga inay kasii dhaqeen
dhegeystayaal ha dhawaada mayba laba nusko iyo weliba horno inka daraanay dhinihii gabagabada barnaamijka maybaan kula dareertaana idaacadda warsanga mawjidii f m siyatangiisiyo dhibiisin lama meega hertis mawjado gaagaaban iyo aalada life streamka oo isin ku dhugunsato kortaanka dhumaanka caalamka qodobka kale hasaasinka maqoonna mayb waa guddoomiyaha minka kora federaalka soomaaliya cabdixaashi iyo suluug mayba ka sheegayo warqada kubati xafiiska madawiinaga oo sheegasi ini gogol maskara unfidiyaw madaxda maamul goboleedyada dalka maybane cabdixaashi mudanyaalka minka kor uusi un sheegay lama arrantoodii oo ini la waali ini akhriis la galo oo warqadaas sidiyeen jarta sugnaantiye luweydii wab xabiiska madawiinaaga hakubatiina lijadiidii waan waantii hordhaan wedi minka kore oo soomaaliya oo u sikaseedaayay maamul goboleedyada taas lafadaay inay tagtiir iyo weliba hedhiisa dhatiyo lakadhika dowlada dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada ufoodiiska la jaraan dhawaangna garoowe godobadii ha ku bahi nagadan haanu dabka horun huri haddaba cabdixaashi oo madaliijeeka minka kore ku hadalawna may beere
madaxweynaha iyo xukuumadda ku codsanayno inagoo weliba si adag si adag u dhignay saddex maalmood inay kaga soo jawaabaan arrinta way soo jawaabeen iyada oo yacni warqadda ayna yacni si fiican ayna u qornay laakiin waa qaadanay waxaanan warqad u qornay dowlad goboleedyada annaga oo u aragnay in arrintu ay tahay inay la wargeedada sounka wasaaradaha lasoo magacaabay iyo wasaarada ka yimaada dowlad goboleedyadu inay wada hadlaan nasiirdarro weli kama aynaan helin wasiiradii kama aynaan helin laakiin inkasta oy yacni soo saareen urgursiyeen haddana kama ay tanaasuleen inayna aqalka sare hawsha uu wado weli inay ayna ka tanaasulin intaa waxaa soo raacday warqad baa soo baxday madax madaxtooyada laleeyahay warqad warqaddu waa warqad qof saddexaad hadlayo madaxweynihii ma hadlayo haddii aad akrideen warqadda waa warqad madaxweynihii baa sidaa yidhi laleeyahay male yacni sibatakoon ay leedahay ma jirto saxeexay leedahay ma jirto waxay ku socotaa ma jirto warqadaasi kalsooni ma ku qabi karna oo ma noqon karta warqad madaxweynuhu soo diro ka soo baxay waxaan filayaa inaynaan ku kalsoonaan karin warqadaas siday u qoran tahay marka aragtida waxaa intaa ii raaca saasa waxaa ii yimid kasimankii bedelay iyo safiirkii eyuga mandeera waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa inaan tagno dowlad goboleedyada idinkana waxaan idinka rabnaa inaad wixii kale eed masiinaysaan masiisaan waxaan siinay intii aynu soo wadnay iyo arrimihii siday u dhaceenayaan codsigii iyaguna uu ahaa ee yidhaahdeen maxaan ku nidhaahnaa dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexada maxaan ku nidhaahnaa annagu waxaan rabnaa inay labaduba ogolaadaan dhexdhexaadinta aqalkan dowladda dowlad goboleedyada waxaan ka tegaynay wasiiradii inay soo magacaabaan ma ayna ku sheegin baanayaan korkay soo saareen inay ku diidan yihiin aqalkan kuma ay sheegin weli inay ku socdaan waxaan kaleen idiin sheegayaa aniga waxaa la yidhi xoogaa axmed madoobe ayaa xaggiisa xoogaa diidiin ka jirtaa waa la hadlay wuxuuna yidhi waa idiin soo jawaabayay si degdega yaanu idiin soo jawaabay waxaan isleeyahay hawshaasi aqalka u socota haddii ay noqoto innagu inaynu hadda dood aynu lid ku nahay arrimaha hadda aan sugayno dabcan waa run waqti dheer bay qaadatay mudday socotay laakiin dhinacay ka kala weyday waxay ahayd dhinaca dowladda dhexe iyaguna wasiiray soo magacaabay xagga kale idin ka sugay maysa siin karnaa maalmo maalmo maysa siin karnaa oo ma sugi karnaa waxaan filayaa inay inay noqon tahay inaynu maalmo sugno oo maalmaha xagga idin ka sugayna waxba dowlad goboleedyada inay soo magacaabaan wasiiradii qoladan la doonaya waxay rabaan u sheegan lahaa ee lagu wada hadli kara lagu wada hadli lahaa ujeeddada aynu leenahay waxa weeye marka labadaa dhinac ay doodaan in waxaan rabnaa laysu keeno labada heer dawlo madaxda sare laysu yimaada halka aynu gaarno yacni go-aan dalkan iyo dalkan waxtar u noqon kara oo aqalkanima uu noqdo aqal arrimahaasi kolkaa isagu noqdo kii xallin lahaa ma karta lays waa iman karaan khilaaf waa iman karaan maa codsigaydu kolkaa waxa weeye maanu maysu siin karnaa oo qoraalkan maanta aad tidhaahdeen ajendaha lagu daro dib ma u dhigan karna inagoo kollay ka doodi doona oo hadday noqoto in laba saddex maalmood aynu ku weyno ay noqonayso inaynu ka doodno codsigaynu intaasi
dhegeystayaal meelku gudubnooy hadalkii gudoomiyaha minkatoro federaalka soomaaliya cabdi xaashi oo ku hadlayay wargadii xakubadda xafiiska madawiinaga sheegaasi ini gogol nabadeed lafidii madaxweyneyaalka maamul goboleedyada wadanka hanasoo madaga imijimoobi ishaysadaan dowlada dhexe ee federaalk soomaaliya dana siyaasadeedna iska gilacabsan dhegeystayaal iyo oomaro ayna gebagabadii iyo gunaanadkaana barnaamijka kulanka warsanye ugu qodob xamaasadle oo geekana xiisidiis lahaay xasinka afmeerasaday tii dhallinyaroodua inhaye dhegduwaan xasin sheegay kii kooxdii ana walku sheeg laha taageersan markastoo dhigaa oo dadaba inqobsatoy waana real madrid oo yeena la ogeysiyey dhan sheegay dhan faahfaahiyay si heeb i heelaka jarta dhanka sheegay ronaldo laantiya biiniya boosetamaadon dareero korna kureed kolkii kooxda barcelona iyo marticanka nagati idatiidiya garoonka kaaminuukaasoo guuldaro shan iyo xal kukufiidi waana unku daray dheelaasnimada wareer hanuunkiriday dheelaga banooni gorodka kooxda barcelona alberto luis suares oo dhaladay wadankaas uruguay kaaso hatrig goole ee ka kilkili geeka goole goolreebaaga usig ku eye tibad kotwa oo usiina ku mid ah dhiil gorodka dhawaangalka ka ah naadiga real madrid dhiibtii hore ee ciyaarta markii la hagalay baboodkii i banooni baasabowka la bilaaway bilaawkii horeba daqiiqadii tumi i koowaad baarka gool iyo koowaad mayba galan karan ka saxiixay waana goolka real madrid kishbay filibo cotinio oo baarka dhiniga weerarkan ku dhiilow daqiiqadii soddonaad rigooro yahay likhalad kolkiiyo galan daafacyada real madrid oo iska dhawareereen baarkana yeesaasa kudheliidi gool rigoore kaaso usi dheli luis alberto suares oon dhaladii wadanka uruguay saasna ciyaarta dhiibtii hore mayba ka afjarantay lami i eber dhiibtii lamaadi ciyaarda markii lahanis nagadiya real madrid burhaan haskudaytay buboodi daqiiqadii shanaad iyo o dareerta afartan iyo shantii kaambiyada laka nagadiina shanka darsantay ciyaarda daqiiqaad yaba konton marayaan halgool haashan real madrid mayba guulciidakooda barcelona ndawa mariyay ciyaartooy ku mid ee ciyaaryahanadii kaasowsina kuweeli ciyaarta lama ikhal hero allow miskuroogana men jeysidii goolka dhaliyowye waaba aragahayn in ronald lantis ayin ciyaartina ay koo dhamaay michael shani kureed gool jahadaba la wareeri dhulkana la gooyi ciyaaryahanka kooxda real madrid daqiiqadii toddobaatan iyo shanaad luis alberto suares iyo dheli kaasoo usu sheegay in usu aye ciyaaryahan tabar itaagba aan sheegada kore kooxda real kooxda real madrid kureedna ciyaaryahanka dhiniga banooniga shabagoon ku ilaaliya kooxda real madrid tibad kota waa usu gorado waaye jahada jahga usu kokooyi banooniga usu hagami ciyaaryahanka reer barcelona ee suarez kaasoona sheeni in usu nagada goolkii saddexaad ee kooxda barcelona iyo ka hogaamiyaas daqiiqadii siyeetan iyo saddexaad iyadoo real madrid lase ay inta kooka dhamaaya ciyaartaba hatuba firimbiga arbitariga abkeyka jarka dhow iyo goolkii iyo liyaabeen markala mayba dheliyey louis alberto suares ciyaartana kuweeli afar iyo hal riyalna afka qobsatay oo yaab laha maadsadaas goolkii surunka kuriday suuhii kooxda real madrid mayba shabaga ku hubsiday irita itus nambarka meeqaa una eray alberto louis suares kaasoo geekana aan ku qoray farwawin ronald lantis real madrid makutobaas dhegaystayaalka qiimaga iyo qaayagi leeda ciyaartii el clasicono geeka saasaha ka afmeerantay kulley barya isla warso badan ka jara doone dhalinyaro badan oo ciyaaroona inta badan ka haasaa waase shahaygana ka dhamaasa canjeeradan iska lacaamaase baryay kulley dhalanka isla qobsado doonaan fasale iska warsado doonaan halkuuna maybuwa radio warsan f m lama megahertz mawjado gaagaaban aalada life streamka oo guud ahaan dhugunsido kortaan caalamka barnaamijkii kulanka warsan intaa kaafneeraan may bahasin biyo waana siina dareeryahay dalmar sanaado maamuud caliyow ibdilaahi gaabshaa barnaamijkun barnaamij latoe inti kolkol inisku koi doon halheeski kayaasiin labahoomi suraano rabtaninga taho aleerooba hamiinfa ilaha bari galaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu